warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsana dhegaystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah konton iyo labo fasallo cusub oo laga dhisayo maamul goboleedka kirijo dowladdu waxay baadi googaysaa mulkiilayaashii iska lahaa dhisme ku dumay maamul goboleedka muranga doorashada afar ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliyana waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo baanta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya subax wanaagsan dhegaystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beeganta sagaaliyo tobanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo labaataniyo qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa sheegtay in deegaan baarlamaaneedka bureete ee ka tirsan dowla deegaanka kirijo laga dhisi doono fasallo cusub oo gaaraya konton iyo labo waxaa mashruucan ku baxaya lacag dhan afartan dhibic sagaal milyan tani ayaa waxa ay qeyb ka tahay dadaalada ay dowladda dhexe ugu jirto hirgelinta hanaanka tacliinta c b c ee la rajeynayo inuu ardayda si weyn uga soo dhiso dhanka xirfadaha nidaamka c b c ayaa waxaa sidoo kale lasoo saaray sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waxaana lagu bedelay hanaankii hore ee waxbarashada oo wadanka muddo dheer laga isticmaalayay kaa oo ahaa sideed afar afar labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka uhuru kenyaata oo wasaaradda maaliyadda ku amray in ay wasaaradda tacliinta siiso sideed bilyan oo shilin si loogu dhiso toban kun oo ah fasalada laga hirgelinayo dugsiyada sare ee dalka dowladda ayaa waxay sheegtay in ay baadi goobayso milkiilayaasha dhismo ku dumay maamul goboleedka muranga maxamed khaliif ayaa dhamaystiraya
dowladda ayaa baadigoobaysa milkiilayaasha dhismaha hoteelka sanstar oo jimcihii ku dumay aaga niraahde makeji ee deegaanka gatanga ee ismaamulka muranga shakhsiyaadka la raadinaya ayaa ah saddex hoteelka oo dhismo ka socday ayaa ka koobnay afar dabaq isku duwaha ammaanka ee gobolka bartamaha dalka wilfred anyawagwa ayaa amar ku bixiyey in lasoo xiro saddexda agaasime ee hoteelka iyo lix kaloo xirfadayaal ah oo shaqooyin kala duwan u qaabilsanaya dhismaha dumay xilli uu warbaahinta kula hadlay goobta dhismaha uu ku dumay ayuu mister nyagwa wuxuu ka codsaday dadka baxsadka ah inay isku soo dhiibaan booliska waxa uu arrin dembi ah ku tilmaamay in milkiilayaasha ay baxsadaan halkii ay booliska ka caawin lahaayeen baaritaanada mister nyangwanga ayaa dhismaha dume u soo weeyey dayacaad xirfadeed dhanka kale barasaabka ismaamulka muranga mangiweria ayaa ku eedeeyey maamulka qaran ee dhismaha n c a inay ka tanaasuleen waajibaadkooda kormeerka dhismayaasha ee ka socda dowla deegaankaasi waxaa weli socda howlaha samata bixinta iyadoo ilaa hadda goobtaasi laga soo saaray meydadka saddex qof
ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruuto ayaa waxa uu dib ugu laabanayaa gobolka xeebta ee wadanka halkaasi oo ku sugnaan doono muddo laba cishaa wararka ayaa intaasi ku daraya in ruuto uu xalay gaaray dowla deegaanka mombasa waxa uu socdaalka ka bilaabay kulan uu la yeeshay aqoon-yahanada gobolka xilli ay goob casho ah amaba ay casho ku wada kulmeen shirka ayaa diiradda lagu saaray qorshaha siyaasadeed ee ku-xigeenka madaxweynaha dalka oo ku salaysan kobcinta dhaqaalaha wadanka oo laga soo bilaabayo meel hoose iyadoo la taageerayo dhalinyarada shaqola-aanta ah iyo ganacsatada yaryar ruuta ayaa intaas inta uu ku sugan yahay gobolka xeebta waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qeybaha kala duwan si uu kaga codsado in ay ku taageeraan qorshihiisa musharaxnimada doorashada dambe ee labada kun labayo labaatanka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
guddiga maamulaya doorashada gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa maanta la filayaa in magaalada muqdisho ay ku qabtaan doorashada afar ka mid a kuraasta golaha shacbiga ee deegaan doorashadoodu somalilan tahay doorashada xubnahan ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye shalay oo sabti ahayd ayuu qorshuhu ahaa in ay dhacdo doorashada balse dib ayaa loo dhigay sababo aan la shaacin waxaana kuraastaasi la qabanayo doorashadooda maanta ay kaleeyihiin hoob laba boqol lixdan iyo labo oo ay hadda ku fadhido xildhibaan foysiya yuusuf xaaji aadan ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya hoob laba boqol labaatan iyo sagaal oo ku fadhiyo xildhibaan cabdulaahi cismaan ducaale hoob laba boqol konton iyo afar oo afartii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey xildhibaan jaamac maxamed askar iyo kursiga ugu dambeeya oo ah hoob laba boqol konton iyo shan oo ku fadhiyey xildhibaan axmed maxamuud maxamed guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ama somalilan ayaa horey u qabtay doorashada toban ka mid ah kuraasta golaha shacbiga soomaaliya waxaana sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda magaalada kismaayo ay ka dhacdo doorashada xubno ka mid ah golaha shacbiga doorashada golaha shacabka ee maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ayaa kusoo beegmaysa xili ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu shaqada ka eriyay toddoba ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka oo uu ku jiro guddoomiyihii guddigaasi walow ay sharci darro ku tilmaameen tallaabada uu ra-iisul wasaaruhu qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa kusoo qulqulaya wufuud kala duwan oo ka qeybgelaya munaasabada saddex sano guurada kasoo wareegtay markii la doortay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen shalay ayaa waxaa magaalada baydhabo tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble qaar kamida golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaare rooble ayaa xalay kulamo ka bilaabay magaalada baydhabo waxaana uu kulamo gaargaara la yeeshay madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddiyada doorashada heer maamul goboleed sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in ka qeybgalka sanad guurada maamulka koonfur galbeed kadib arrimaha ugu muhiimsan ee magaalada baydhabo ku tegay ay kamid yihiin doorashooyinka ammaanka ka hadalkiisa iyo abaaraha dalka saameynta ku yeeshay
runtii waan ku mahadsan yahay madaxweyne cabdicasiis casuumaadii iyo martiqaadkii iyo soo dhoweyntii diiraneed uu ii sameeyey oo aan galabta ku imid magaaladan caasimadda kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed magaalada baydhabo oo runtii aniga ka rooble ahaan xusuus gaara ii leh oo ah waa magaaladii aan ku calool galay horta waana ku mahadsantihiin safarkan aan halkan ku imid waa safar kala duwan dana howlo kala duwan ayaan u imid hawsha ugu horeyso waa inaan kala qayb qaato madaxweynaha sanad guuradiisii saddexaad oo uu sida sheegay isagana uu tirsanayo annagana aan la tirinayno arrinta labaad oo halkaan aan u imid waa inaan ka wada hadalno dhammaan doorashada dalka dalka doorasho ayuu ku jiraa iyo halka ay noo marayso iyo midda saddexaad oo ah arrinta abaaraha oo ah xaalad aada u taagan inaan madaxweynaha kala tashto magaalooyinka go-doonsan dadka magaa meelaha fog jiro xaaladahooda inaan meel isla dhigno kadibna aan go-aan qadiyadaysan aan ka gaarno hadduu alla subxaanahu watacaala idmo mar labaad waxaa idin leeyahay hambalyo koonfur galbeed munaasabadan saddex sanad sanadkii saddexaad ee madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waa idinla joogaa labadan beri hadduu alla subxaanahu watacaala idmo waana mahadsantihiin soo dhoweyntiina
maanta ayaa waxaa la filayaa in sidoo kale magaalada baydhabo ay tagaan xubno ka socda labada gole ee dowlada federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamulada puntland siciid cabdulaahi deni iyo galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ammaanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa si aadan loo adkeeyey waxaana wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi lagu arkayaa ciidamada dowlada dhexe iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed oo amniga si aada u sugaya ciidanka ururka toddobaad guutida lix iyo tobnaad ee kumaandooska xooga dalka soomaaliya danam ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo ururka al-shabaab ka dhana ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidamada ayaa si gaara waxay kaga fuliyeen howlgalladooda tuulooyinka basra daniga baalow buulo xanshooley iyo sidoo kale deegaanka garasweyne oo dhammaantood hoostaga magaalada balcad ee xarunta gobol waa gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaaba saraakiisha ciidanka danam ayaa sheegay in deegaanada howlgalka laga sameeyey al-shabaab ay ku lahaayeen goobo iyo baro kontarool ay lacaga ku qaadi jireen balse markii ciidamadu halkaasi ay ku baxeen ay isaga carareen aagaasi sidoo kale saraakiisha waxay intaasi ku dareen in howlgallada ay noqon doonaan kuwa sii socda oo kasii socon doona deegaanada hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ilaa iyo inta al-shabaab laga saaraya deegaanadaasi ciidamada dowlada soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxay howlgallo ka sameeyeen tuulooyinka hoostaga degmada balcad waxaana ee tuulooyinkaasi ay ku yaalaan inta udhexaysa magaalooyinka balcad iyo afgooye ee gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe aagaasi oo inta badan la sheegay inay ka mid yihiin deegaanada ay xubnaha al-shabaab ka tirsan ku xoogan yihiin saraakiisha ciidamada xoogga ayaana sheegay in howlgalladaasi ay noqon doonaan kuwo si joogto ah aagaasi looga fuliyo ugu dambeyntiina wasaaradda caafimaadka ee dowladda jarmalka ayaa shaacisay in boqortooyada ingiriiska lagu daray liiska dalalka caalamka ee wajahaya halista sare ee la xiriirta caabuqa corona tallaabadaasi ayaa ka dhigan in lasoo saarayo xayiraadaha adag oo ka dhan ah safarada tani ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo qaaradda yurub ay la daala dhacayso lana tacaalayso sare u kaca ku yimid kiisaska nooca cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban ee omicron madaxa ee midooda yurub ayaa waxa ay ka digtay in faracan cusub uu yurub ku baahi karo bartamaha bisha koowaad ee sanadka dambe toddobadii cisho ee ugu dambeysay ayaa waxaa gudaha magaalada london ee dalka ingiriiska laga diwaan geliyay in ka badan kun lixdan iyo shan kun oo ah xaaladaha cusub ee covid sagaal iyo toban lix iyo labaatan kun afar boqol sideed iyo toban ka mid ah xaaladahaasi ayaa la xaqiijiyey labaatan iyo afartii saacadood ee ugu dambeysay